dab xoogan oo geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay suuqa weyn ee magaalada jowhar ee xarunta maamulka hirshabeelle dabkan oo ka dhashay koronto ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay in la damiyo qaar ka mida ganacsatada suuqa weyn ee magaalada jowhar ayaa ka waramaya khasaaraha uu u geystay dabkan meeshaan maanta waxaa ka dhacda masiibo lasoo koobi karin xilligou suuqa gubta xilligiisi kalaa la taagan yahay guryahayna annaga waxaa ku gubatay saddex makiin boqol looroo sisinah masiibo rabbaani ah oo ilaahay cirka ka keenay oon annaga aan ogayn waa ka gubatay saddex makiin qolalka annaga aan leenahnay saddex makiinaa ku gubatay boqol loor oo sisinaya iyo saliiddii oo dhex taallana waa nooga gubatay iyo maankaalkii laba sana la shiidaayey
hanti iyo ku gubatay ilaahay wuxuu nagu badbaadiyey inuu naf iyo ku dhimanin laakiin hanti oo aad iyo aad u ballaarana ku baaba'day waan laiskugu soo gurmaday mid shacab ilaa maamul bismillahirrahmanirrahiim maanta magaalada jowhar waxaa ka dhacay musiibo khaasatan suuqa loo yaqaano harfbakaale waa ka xumahay dadkii ku dadkii ku hanti beelay waxaan rabaa ilaahay inuu dhibaatadaas u boogdhayo runtii aniga waxaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey gurmadka sida hagarla'aanta u baxshay waa u weyn oo gubta waxaa ka mid ah shalii waxay ahayd sabdiye ee dad badan sisin ayay gateen sisintaasi meeshaan waxaa ku aruursaneed lacag badanaa ku aruursaneed lacag badanaa meeshaan ku jirtay dadkaasi oo masaakiimanka ah lacagtoodii oo maanta oo ka gubutay hantidoodii oo ku khasaartay waxaan ka codsanayaa dal iyo dibid intii joogaan intii dadkaan loo soo gurmado oo meeshaan la imaado ayaan rajaynayaa oo dadkii la caawiyo ayaan rajaynayaa dabkan oo geystay khasaare kala duwan ayaa inta badan waxaa ku hanti beelay dadkii danyarta ahaa ee ku ganacsanaya suuqa weyn ee magaalada jowhar